maqaahidan oo si casri ah landhisiiyo waybayo ku mid nagada doontee goobola kacuntayow ee keelan magaalada baydhabo iyo oona hirgeliyeen dhalinyaro deegaanka ku jeedaan taas oo loonku tiragalay in bulshada unkumaarmaan walyaabo qaar oo markaasi tiirlan wada helo korna munaasabada furitaanka maqaahida wayba ku qayb galay madax ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ganacsata iyo bulsho shalduwan oo lakamartagaaday sio qayban ku nagadan dhiirigelinta maqaahida ganacsiga laga furay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ankoreen agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaalo koonfur galbeed cabdicasiis waraabu iyo wayba use marshii hore use ku hadalay daafurka maqaayada use oona dhiirigeliyay dadka maalgaladeyn deegaanka wali kaloo use sheegay inay muhiima taa hirgeliyowka maqaayado sida casriga lanku cunteeyo bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin agaasimayaasha ganacsatada iyo dhalinyarada xuquuqiidkani xafladan qosl badan waysinka salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan runtii doktor ilaahay subxaana watacaala hamdan sugnaati oo geeka maysuulta gelin noo caafimaad qabna hantiuna geeka may leeraa noo caafimaad qabna hana geysay dhammaadka balli barakaysanaayato ramadaanka ilaahay may ku tuugana dadkii oo inshagada camal fal soonkii salaadoona aqbal ilaahini waalo bacda salaantaas waliba farxad miin inaa geegantan aku qiib galo maqaayidun oo geeka magaaja leerow beder qiib olaku furay magaalada tambaydhoo runtii dadka ganacsatada oo ka dhiirida intii maqaayidan isu ku hirgeliyaan may balaa eedeedan mahasantiin walan baahanaaya suubideen wal dhalinyaradan baahanaaya suubideen mayba dhalinyarada kale oo iseeda reer baydhowna mayba faraane intii oo kadaydan dhalinyaradan walaalada ina kadaydan omar walba may la eraay oo ganacsiga rasuulka salallahu alayhi wasalam ba sheegay intii baraka leey mar walbana may la eraay intii diirada la saaran muhiimata unin ilaahay mayn ku tuugane dadka ka guulaysada intii ilaahay ka weela faataada siin maraane dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa usiina hadhuwaay maqaahida cusub ee landhiseese maskaxiyan iyo weliba casriyan ee bulshadana markaasiyanka edeygasa isla markaasniya qeyb kugaadaasa horumarinta ganacsi iyo dhaqaalo deegaanka bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyn maymaynin qadaintii kumaanaga dadkii oo azumi maqaayadda cusub oo geedka magaalada gobolka daaflay oo dheeraaw birde cafe taasoo maqaayad cusub oo geedka madaraabe gobolka daaflay iyada iyada sharnigeed intaan ku qeybgalno waan inay azumi iyada kumaadnagaana intaas dib gabi fadaan inta meela kumaadnagna ganacsatadii oo deegaanka dhaladka oo madaraay hal awoodka cusub koyti oo deegaanka kordhi maqaayad cusub oo madaraay noocyo v i b ah oo noocyada cusub kumid ah iyadeeda kumaadnagaan sidoo madaraay ka dhiirideen oo magaalatiida midhara horumarsha iyo ganacsiga ku tiraayeen ciidanka uma hadlagaan saasoo kale dadweynaha kanool magaalada baydhabo mayba kabaaqane inay midhara maqaayadaas dadkaas oo ganacsatada ee deegaanka dhaladeen oo midhara hal abuurkaas kuwaye inay midhara dhiirigeliyaan oo maqaayada midhara camraan oo dhawaadan midhara maqaayadaas camraan insha allah kulley hadalkay dheera furitaanka dheef